wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oomanuur ayaa v o u sheegay wadahadallo muddo laba toddobaad ay ka dhex wadeen beelaha diinsoor ku dagaalamay inay ku heshiiyeen dagaal dambe inuusan kusoo laaban deegaanka nabaddana laga wada shaqeeyo dawahesiintii aan baryahan dambaba ka wadnay haddii aad ka wada hesheen nabadii ka socda koonfur galbeed wasiiro iyo ciidan daraawiish iyo milatariga isugu jira waa wiigii labaadaan ku dhex jirna hadda intaasna waxaa noo soo qabsamay waxyaabo amaha waaweyn oo ummaddii inaan soo keenno oo wadahadal aan u furno dadkii isla fadhiyana aan la kala dhex galo dadaalo badan oo ay horteenaba sameeyeen maamulka degmada iyo ciidanka ayaa lagu guulaystay annagana waxaan dhammaystiraynay guushaas in aan kasii meesha kasii wadno alxamdulilah wadahadal kadib dheer iyo isqaqabsasho maanta waxaan ku guulaysanay inaanu labadii gaanida is haystay inay sabeen isku xidhaan oo ay isweydaanah oo ay nabadii qaataan kulligood maantana waxaan isugu keenay labada qolo hoolka weyn ee degmada oo aanu mid walba u ka hadlay annagana aan ka hadalnay inay wadajir ay u qaasteen nabadaas oo ay ilaahay idinkiisa wixii ila yaroo hareyna aanu xalino labada maalmood biidn illaah waxaan ku dhihi karaa wixii dadaalkii waa dadaal lagu guulaystay buu ahaa aan filaynana insha allah gadaasheen in dhibaato kale aana dhicin ilaahay idinkiisa labada beelood marka waa ma ku wada qanacsan yihiin dib u heshiisiintaas inay qaataan iyo inay nabad ka dhacdo deegaanka haa waa ku qanacsan yihiin beelaha labadadnaba waa aragnay nabadda way qaateen iyagaaba gartayba horteelay dadaal bilaabeen muxuuaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo militariga sne ayaa ku dhex jiray labadaas ciidan oo ay wateen maleeshiyoodkooda alxamdulilah intaanu midna dhibaato kale kama dhicin haddana waxaan ku guulaysanay inaan isu keenno labadii maxuu odaya dhaqameed ee labada qaybood iyagoo si wadajira gacmaha ishaysta ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin nabadaan qaadanay hadda waxaan u fadhinaa isla odayaashii inaan ka shaqayno sidii muxuuaha ciidamadaas oo banaanka jiray loo soo celin lahaa guryihii laga barakacay in lagu soo noqdo oo si nabada loo dhex maro magaaladii waxaana muxuuaha aan awood siinay ciidamada daawiisha meesha jooga dinsoor iyo ciidanka isane ee kaabaya in ay amniga iyo maamulka degmada inay inay inay degmadii amnigeeda ay u gacanta ku dhigaan ciddii dambe oo fitno iyo dhibaato ka ridana aanay qabiil sheegan karin oo ay shaksi yihiina hadday dagaalamayaana laga dagaalamayo hadday nabad rabaana ay amarka iyo maamulka degmada ay raacaan insha allah waa gartay marka isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada caadi ma kusoo laabtay caadi kuma soo noqono ilaa hadda ilaan maantay ahayd marka lasoo imaanayo oo rankana uu dhacayo galabtadan waxaan ka shaqaynaynaa sidii iyo beriba inaan muxuuha soo celino dadkii banaanka joogay magaalada ganacsigeeda si haddii loo fiiriyo waa socday awalba laakiin dad baa ka gadooday oo dibadda ka baxay magaaladii inaan kusoo celino magaaladoodii guryahoodu ayaan ka shaqaynaynaa tani inta la gudagalay bisha barakeysneed ee ramadaan ay dhammaatay xaaladda degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa kacsaneyd waxaana ka jiray dilal aanooyin qabiil la xiriiray iyo colaado ka dhashay dilalkaasi oo u dhexeeya beela halkaasi wada degaa degmada diinsoor waxaa ka barakacay dad shacab oo aan waxba galabsan kuwaasi oo ay saameeyeen dagaalada halkaasi ka jiray mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay